waxaan aada ugu faraxsanahay goobtan oo ahaa goobtii shirweynihii kan ka horreeyey aynu ku qabanay in maantana la isugu yimaado oo goobtii aniga xilka laigu dhiiban ahayd inay noqoto isla goobtii aan xilka ku wareejin lahaa haddii alla ka dhigo ama maamulkii aniga uu bedelaya lagu dooran lahaa runtii farxad weyn bay ii tahay asaasayaasha ururka ka mid baan ahaa muddadaa koob iyo tobanka sanadood ee ururkuu jiray isqabsi iyo isjiidasho iyo maxaan ku dhahday muranbo uu jiray dantaa lagu kala duwan yahay oo lagu kala aragti duwan yahay iyagoo dadku si waxu isku mid waxu wado haddana mid waliba angal kataa iska taagi karaa oo uu si wax u arki karaa inkastoo mihnada saxaafadda ay ka dhib badan tahay mihnadaha kale ururkeeduna runtii markaan sheego uu ka dhib badan yahay ururada kale horena waanu sheegay ninkii la odhan jiray gabyaagaa caankae la odhan jiray dallaaya waxaan leeyahay deeragaad la odhan jiray ayaa waxay idaacaddii goodirka ee redio hargeysa dalgii ingiriis ku aasaasay baa loo yeedhay waxaa lagu yiri kaalay ka shaqee meesha oo maxaan ku dhahdaayey idaacadda ka hadal uu gabi jiray idaacadda markaa waxaa ka gabiy oo gabyadiisu ka baxaan laha naxariistee cumar xuseen korse oo cumar australia loo yaqaanay waxaa director ka ahaa xaaji cabdi ismaaciil oo xaaji cabdi loo yaqaanay xaaji muuse galaalna wuxuu ahaa madax barnaamijyada dabeeto daragaad markuu eegay meeshii oo muddo weyga eegayay baa lagu yiri ka waran shaqadii ma gelaysa wuxuu ihi may daes waxa lagu yihi sabab wuxuu yii hawigan beenta laga faafiyo ee cumar ka maansoodo ee inay madaxda hee muusena ag joogo xaji muuse galaalu sheegaya manfaco kii u raadsadow adigo maankae maraa waaxid naclaa fiyaal meherada qaar horta shaqadaynu qabanaa waa shaqada kula caynkaa leeyahay waa marraa waaxitaa la sheegay deergaad sheegada ahayd waa shaqaan awowka kan imankana waxaad moodaa in siyaasadaha inagu milmeen warbaahinta qaarkeed baad moodaa inay tichnikadii reeraha isu bedeshay oo maxaan ku lahday halkii qadhigistii ciidanka qaranka lagu sameeyey ay darteedii galeen waxaad moodaa inagana xilka ugu sarreeya haddii guddoomiye faysal iyo guddoomiye muuse oo kuwan fadheeya ay dadka kala jiidanayo ama midba xisbi oo ay magaranaysaa kasbaneen inagu waxaba inaynu kasbanaaba waajibkeena intaba xil baa inaga saaran intaba waxaynu u nahay dad dex u abaynu u nahay kuwa iyagu sharciyadda ururkooda garan laaa garan waaya inaynu noqonnaa meesha may oolin sharcigeennii keena haddaynan inagu xooggaalis u ahayn cid kalena saynu waxugu qori karro aynu waxugu sheegi karin xoogaa lagu noqon karaa runtii waa ayaan daro weyn melihi saxaafaddu meel xun bay taagan tahay laakiin dhaliilo fara badan ayaynu leenahay dhaliilaheenaasi inay sharafteena inaga qaadaan oo inaga xayuubiyaan aad baan uga xumahay inaynu iska ilaalinaa baa loo baahan yahay suuqa waxaan ka maqlayay sawja way kala jaban tahay waa caynkan oo sidan sirweynihii kan ka horreeyey halkan lagu qabtay raggii albaabka aan kusoo xidhnay sayid baa ka mid ahaa da odayaasha asaasay ka mid aha waa ka minala fadheen raggii dhiiggooda iyo dheecaankooda ku horaabiyey ayaa taagan oo waa kan guddoomiyaha ururka tobanka mustafe sacuufi buu ahaa wuu joogay dee waa la isqabanaya maantana waa kana wada shaqaynayna intii horena waa la wada shaqaynaya dadku wuu isqabanayaa laakiin waxaa la isku hayaa waa maxay waa danta danta dee in qofku interestkiisa ama dantiisa gaarka ka eego ka hor door bidaa runtii aniga way ila adag tahay xilli baan ugu yaraa saxaafadda somalilan maantana ilaahay waxaan ku mahadiyaa inaan ragga ugu waaweyn ku jiro soddon sannadood oo goobaan ka shaqeynaya waa soddon cabdillahi aadan cumaroo konton ku jira baa taagan waay sidaasaa qori isu dhiibku noqonaya sidaasaa la isugu dhiibaya isagal mustafa xasan urbaa fadhido oroskaa dawladda rasaas baan ka ridayde maanta la waa fidaa waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa wariye berina udafyadaa soo fadhiisan doona haddii ilaahay lafteeda u daayo waxaan leeyahay warbaashu taa la sheegay yaan aynu ka duno aynu dadka ugu hiilino aynu danta ugu hiilino aynu danteena gaarkaa ka hormarino maxaan ku dhahdaye danta ummadda diinaan bulshadeena kuwa isku dira noqon ee kuwa isku dara inaynu noqonaabaa wanaagsan oo muhiima aniga ku talagalkayga iyo go-aanka shirweynahan aan leyni kii horena aan kulmiyaa laygu sharfeey guddoomiye ururka layga dhiga wuxuu ahaa guddiga fulinta ee mar halkan kusoo noqda mar labaad mar laba haba xeelka ka qabtaa mar labaad inaanu kusoo noqon waxaan ku talagalay guddigaygii fulinta ee halkan joogay ee aanu xilka kusoo soo wada shaqaynay inaan qof kaga soo noqonina rag cusub oo diin cusuba in la keeno rag cusub in la keeno rag iyo dumarba iyagana marku teerankaasi ka dhamaado laydhaha waa mahadsantiin halkaas soo gaarsiiseen oo waxaan ku lahday cid cusub loo jiibo faysal cali sheekh guddoomiyihii ugu horreeyey guddoomiye labaad ahaa iyo mustafa cabdi ciise oo niga horreeyey labadoodaba aad baan ugu mahadnaqayaa runtii meel wanaagsan bay soo gaarsiiyeen maxaan ku lahdaye annaguna halkii u taagnaa baan kasii dhaqaajinay oo halkin baanu soo gaadhsiinay wakti badan ma haysano ku noqon maayo anigu wixii ururka muddo baanu joognay oo soo qabtay iyadoo qoraala baanu soo gudbin doona warbaahintana waanu ku qaybin haddii aan la yidhaahdo urur dhisan oo taagan oo hantidiisa leh oo maxaan ku lahdaye xeerkiisa leh oo sharcigiisa leh oo nidaamkiisa leh oo aan wasakhaysnayn oon dayn lagu lahayn oo waxba lagu lahayn oo mushkiladsnayn baan wareejinayaa ilahay mahdaa ka gaadho halkaan ilahay ugu mahadnaqayaa qofku damaca wuu yeelan karaa laakiin damacu inuu danta burburiyo kumaynaan talagelin qorshaheenana maaha intiina dambana halkan waa iman doontaan ururka ururkiina waa ka digtoonaada waan idinka digayaa bliis aada iyo aad arrintaa isaga ilaaliya waxba hadalka ku dheeraan maayo intaasaan kusoo koobaya anigu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
gudoomiyaha warka suxufiyiinta marka hore waxaan guddoomiyihii hore hadan hadala kuma jiro intuuna intuu xilka ka wareejinayo waa guddoomiye guddoomiyaha warka suxufiyiinta somalilan xasan maxamed yuusuf aad ayuu umahadsan yahay taladiisa iyo waanadiisana waanu qaadan doonaa kole isaga inaga waayo aragsano kaka dambeeya wixii isagu soo maray wuu ka dhaxli doonaa hadda waxaan u yeeri doonaa dalada lagu daydo aan jecelahay in ururka suxufiyiinta somalilan ku daydo oo halkii ka gaadhay geeska africa ee duniduna ay u aqoonsan tahay somalilanna u aqoonsantahay inay ka gaadho waa dalada sowsas agaasimaha guud maxamed barawani ayaan kusoo dhaweyn doonaa waa kudayaashaynu leeyihiin inaan ku dayanaana aada bay u muhiim tahay
bismillahi raxmaan raxiim guddoomiyaasha xisbiyada qaranka saxaafadda marti sharafka akademiyadda civil society-ga dhammaan asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu runtii farxadeyn bay loo tahay sosof iyo civil society-ga horta dee saxaafadda civil society-ga kamid bay tahay waxaad mooda inaad dhinac hadda goor isu saartaan laakiin waxaan doonaya inaad fahano ama isla fahano nonstate actorsku marna waa civil society marna non factors baa laisku yidhaahdaa markaa saxaafaddu waa qayb ka mida non factorska waa qayb ka mida bulshada bulshada rayidka ama civil society-ga waa wixii actora ee hawl qabtaan dawli ahayn waa civil society marka runtii waxaad moodaa saxaafadda marka arrimeeda laga hadlayo inaad dhinac isu barbarisaan ama ad hadigoor civil society-ga runtii aydan ka qayb gelin laakiin runtii waxaan ku sheegaynaa sosof waa dallada guuda oo ay saxaafaddu ka mid tahay bulshada rays ka mid tahay jaamacadu ka mid yihiin dhammaan lagooda mid yahay runtii aad aad baan ugu faraxsan nahay in shirweynaha soolja uu dhaco oo runtii ururka saxaafadda somalilan waxaan ognahay saxaafadda waddan kastoo dimuquraadiya adduunyada waa lafdararka koowaad ee xorofalgowlka waayo waddanka dimuquraadiga somalilan oo kale hadduna saxaafad xore lahayn dimuquraadiyadu mahana qaado mana socoto marka runtii waa waxaan ku faanina inaan leenahay intaan soo wariyey iyo saxafi iyo hay-adood oo runtii kala duwan oo runtii saxaafadda u adeega waa mid runtii somalilan ay wadamo badan oo bariga africa ku yaalla ama africa ku yaalla ama geeska africa ku yaalla runtii ay dheer tahay saxaafad madax bannaan oo runtii aan safashir lagu samaynin cida cidokaantaroolin iyagu runtii xooriyadooda iyo fakarkooda iyo aragtidooda qoraan laakiin intii waxaa loo baahan yahay saxaafaddu inay yeelato dhabaan waan ku faraxsanahay saxaafaddu tir ahaan inay kororsan tahay tir ahaan runtii inay aad u badan tahay laakiin waxaan doonaya inuu kasooco inuu koriyo taya ahaan ah bulshada rayidka ah sidaa dadkiin sifisabe gaar ahaan xiliyadii la bilaabay labadii kun iyo kowdii sooyo waxaan qabanay shirkeeda tusaale ahaan labadii kun iyo saddexdii soosan waxaa la qabtay labadii kun iyo saddexdii suu sheegaya wayo february sooyan waxaan qabanay june marka hadda imika sooyo haddaad aragta runtii waxay samaysay dhaqaaq aad iyo aad u fara badan ururka dhalinyarada soomaaliya sooyo runtii wuxuu sameeyey aad aad iyo aad runtii isu bedelay marka runtii soosan waxaan uga fadhinaa in runtii ay isbedel fara badan samayso oo saxaaf saxafiyiintu runtii waxay u baahan yihiin horumar bil dhaweyta soo saf waxaan ka samaynay barnaamij lix bilood baan daraasadeynaynay daraasaddan markaan samaynay lix bilood intiinan iyo inka badan baanu wareegsanay runtii waxaa nooga soo baxay saxaafaddu inay dhowr arrin u baahan tahay maxaa ka mid a saxaafaddu waxay u baahan tahay tababaro iyo waxa loo yaqaano in awoodooda sare loo qaado oo ay saxaafaddu noqoto kuwo la jaan qaadi kara saxaafadda caalamka ta geeska africa iyo ta adduunka waxaa nooga soo baxay runtii saxaafaddu inay u baahan tahay inay xidhiidha samayso oo bulshada adduunka ku xidhanto waayo ma aha saxaafaddu meel goodoona oo meel cidlaha ku xidhan somaliland soomaaliya adduunkay ka mid tahay caalamkan ka mid nahay african ka mid nahay adduunkan ka mid nahay annagu haddii laga hadlayo tusaaleahaan soo safa mawrada kale dee adduunyado dhan baan la xidhiidhnaa oo caalamka o dhan baan runtii ku xidhan nahay caalamka o dhan baan xog iswadaagsanaa maxaa la war baan kala helnaa waxbaan ka baranaa marka runtii saxaafadda waxaa loo baahanyay inay runtii aad iyo aad ay ugu dadaalaan runtii ama ururka soolsha sidii saxaafadda somalilan ay caalamka ula jaan qaadi lahayd wax uga baran lahayd wax uga faaidaysan lahayd waayo haddii kale waxay noqon lahaa runtii in saxaafadeena ay goodoon noqoto haddaad haddaad inta badan akhrido jaraa'idada ama websaydada ama ama maxaa leedaha warbaahinta kala duwana runtii saxaafadda qaybada kala duwan ama ay u kala qaybsan tahay marar badan markaad runtii akhrido waad waad dareemaysaa dadaal badan inuu jiro laakin waxaad dareemaysaa inay gaabis fara badani jiraan runtii oo aad arkaysa runtii inay inay ku jiraan waxyaabo fara badan runtii intaa in laga soo kordhiyo in looga baahnaa waayo waxaan u baahan nahay saxaafaddu inay xaqiiqada dadka usoo bandhigto bulshada rayidka waxay u taagan tahay saxaafaddu mar kasta inay xaqiiqada iyo warka jira ee dhabtaa dadka in loo soo bandhigo oo runtii ku qotama in in la baaray oo saxa oo investigation lagu sameeyey oo runtii nidaamkiisa dhan la mariyey civil society-gu markasta waxay difaacayaan xoraytul qowlka iyo maxaa la yidhahdaa saxaafadda inaan la caburin oo xukuumadda caburin oo maxaa la yidhahda xeeran lagu caburiyo loo samaynin muddadaa runtii aan hawsha wadnay waxaan eegnay xeerkii saxaafadda ee hore ee la yidhahda twenty seven zero zero four waxaa naga soo baxay runtii inuu xeer aada u kooban yahay oo dhowr geyj ah oo runtii wax badan oo nuxur weyna ku jiraan una jirin laakiin waxaa soo jeedinay ama saxaafaddu soo jeediyeen xeerkaa in lagu sameeyo waxa la yhahda amarman ama lagu sameeyo dib loo habeeyo oo isaga lagu daro wixii ka dhima runtii marka runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inaad maanta halkan isugu timaado idinkood mataqaana isku dhan markaad hawshiina shirka dhamaysataan iyo ururkiina marka inaad maxaa xeerarkiina iyo nidaamka runtii aan u baahan nahayna in guddiga halkan lagu dooran doontaa noqon doonta runtii kuwii hirgelin lahaa ama wixii ka dhiman runtii kaabi lahaa aad iyo aad runtii isku mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad ayuu mahadsan yahay maxamed barawaani insha allah waan rajeynayaa guddiga la dooran doono inay noqon doonaan kuwo la majeerto oo la idhaahdo soojo waxaa soo maray guddigii ugu waayo aragsanayd amba ugu khatarsaneyd ee horumarkii ugu ballaaneyd samaysay hadda waxaan u yeeri doonaa agaasimaha akademiga nabadda iyo horumarinta maxamed faara
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gudoomiyaha xisbiga ucud injineer fayse cali xuseen gudoomiyaha xisbiga kulmiye musadix cabdi gudoomiye ku-xigeenka koowaad mujaaid maxamed kaahin iyo wasiirka kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka cabdiwaaxid iyo iyo gudoomiyaha solja dhammaantiinoo dhaacdoodii salaamaya aniga farxad weyn bay tahay oo sharaf weyn bay tahay in kulankii shanaad ee ururka saxafiyiinta solja inaan kasoo qayb galo waa markii ugu horreysay ee laygu casuumay aan martiqaad ku yimid inaan goobjoog ka noqono aad baan ugu faraxsanahay runtii dee saxaafadda iskaga sheekayn mayno waxa weeyaan waa muraayadda duqumraadiyadda meesha waddan laga eegaa inuu duqumraadi yahay in kale waa saxaafadda meesha waddan laga eego in dawladdiisu ama dadkiisu ay yihiin dad aan duqumraadiyadda ku dhaqmina waa saxaafadda markaa saxaafadda door weyn bay ku leedahay horumarinta bulshada iyo tanabada iyo ta magaranaysa ayay ama doorashooyinka ama wax kastaba ha noqotee dowrooda ku leedahay markaa dowrkaa weyn ee saxaafaddu ku leedahay runtii waa mid dee saxaafadda somalilan ay ka soo baxday anagu akaadami ahaan akaadami nabadda iyo horumarka de waxaa ugu dambeeyey workshop laba cisho saddex cisho ka hor aan qabanay oo aan kaga hadlaynay saxaafadda iyo arrimaha bulshada inta badan saxaafaddu waa kun oo waxay ka sheekaysaa siyaasad waxay ka sheekaysaa saddexda xisbiya ishiryadaya iyo dowladda ka sheekaysaa laakiinse waxaa musiiba dadkiiha loo soo jeediyo in ay eegaan arrimaha bulshada ee dadka taabanaya marka de taasaan wila garab taaganay taasaan doonaya naga caawino waxba aada iyo aada sharaf leh guddoomiyaha iyo hogaankiiso damaanta xilkaa wareejinaya waa sunno wanaagsan oo ay tahay in lagu wada dhaqmo oo lasiya adkeeyo anaguna kuwa soo baxa ee maanta la magacaabo la doortana wixii aan ka caawin karno iyagana aad baan u garab taaganay waa mahadsantihi assalaamu calaykum